barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v u a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban heerarka efyamada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan bogayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaha waana labada bisha may sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada puntland qaar ka mida oo bilaabay dhaqdhaqaaq ay gacan kaga geysanayaan dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee gobolka hiiraan hadda waxaa samaynaynaa mar kale go'aan qaadasho kale oo taariikhiya inaan dhallinyaradii isku keenno oo fariin u dirno nidhaahno qof walba magaalada uu joogo ha ka kaco ha istaago siduu dhexda ugu xidhan lahaa hooyooyinka dhiban carruurta dhiban aabbayaasha dhiban ee beledweyne iyo baydhabo iyo meel walba soomaaliya fatahaadaha ay ka jiraan sidoo kalena waxaad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo magaalada boorama kaga shaqaysta buraashka kobaha ama baalashka kabacasaynta oo ka warramaya dhaqaale uu ka urursaday iyo weliba gaadiid uu ka iibsaday sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka badhnaan doonin inta barnaamijku socdo heesa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
nafbaad tahay naftayda naafowda hadday marweydo nasiibkii ka bada xiska noole furaha noloshaydaho
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida qareenkii hore ee madaxweyne trump ayaa sheegay in dembi baaraha gaarkaah ee baaraya faragelintii ruushka ee doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobanka maraykanka ay sii kordhaysay suuragalnimada in sharci ahaan lagu qasbo madaxweynuhu inuu ka jawaabo su-aalo dhanka baaritaanka ah john dowd ayaa u sheegay wakaaladaha wararka ee a p iyo reuters in robert muller uu kala dooday kooxda dhanka sharciga kala talisa madaxweyne trump horaantii bishii march in madaxweynaha balwo loo diro hadalka dowd ayaa waxauu xaqiijinayaa warbixintaas la xiriirta oo horey u daabacay wargeyska the washington post muller ayaa sidoo kale raadinaya haddii kooxdii ololaha trump ay xiriiriyeen in ruushka farageliyo doorashada iyo haddii trump uu isku dayayay inuu carqaladeeyo baaritaan lagu sameynaya arrintaasi trump ayaa si joogto ah u dafiray dhammaanba eedahaasi loo soo jeediyey ee la xiriiray haddii uu xiriir ka dhexeeyo ololihiisii doorashada iyo ruushka
sagaal ka mid ah tobanka qof ee dunida ku nool ayaa qaata dawo wasakhays ama hawo wasakhaysan sidaana waxaa maanta sheegtay ururka caafimaadka adduunka ee w h o iyadoo hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ay tahay dhibaato aan weli laga warhaynin warbixintii u dambeysay w h o ayaa lagu sheegay in hawada wasakhaysan ay sannad kasta dunida ku disho toddoba milyan oo qof oo badankoodu ku nool yihiin qaaradaha aasiya iyo weliba afrika tani waa arrin asaasi ah oo aan la aqbali karin ayaa waxaa tidhi dictoray somalia nera oo ka tirsan hay-adda w h o hay-adda hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda iyo weliba bannaanka ayaa hogaamiye cudurro ay ka mid yihiin qalalka ama faaliga cudurrada wadnaha ku dhaca kansarka sanbabada iyo weliba neefaha iyada oo inta badan dadka ay hawada wasakhaysan la xidhiidha qaaca sii daynaya warshadaha iyo weliba baabuurta ayaa warbixinta w h o waxay sheegaysaa in hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdoodu ay sannad kasta sababto dhimashada afar milyan oo qof
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan waana barnaamijkii dhallinyarada maanta dhallinyaro ka kala yimid qaar ka mida magaalooyinka puntland ayaa magaalada boosaaso ku yeeshay kulan ay ku doonayeen inay gacan kaga geystaan fatahaadaha uu sameeyey qaar ka mida webiga shabeelle ee soomaaliya wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada boosaaso
dhalinyaradan la magac baxay isxilqaamayaasha puntland oo ka kala yimid magaalooyinka puntland waxa ay magaalada boosaaso ku qabteen kulankoodii ugu horreeyey ee ay uga arrinsanayaan sidii loogu gurman lahaa dadka iyo duunyada ku waxyeeloobay fatahaadda webiga shabeelle uu sameeyey dhalinyaradan ayaa sheegay in magaalooyinka laga bilaabi doono deeqyo kala duwan si qof walba uu u caawiyo walaalkiisa ku sugan magaalada beledweyne anise maxamed maxamuud iyo maxamed siciid yuusuf ayaa sheegay in qof walba oo ka tirsan dhalinyarada uu istaagi doono sida uga qayb qaadan lahaa caawidda walaalahooda beledweyne hadda waxaa samaynaynaa mar kale go-aan qaadasho kale oo taariikhiya inaan dhallinyaradii isku keenno oo fariin u dirno nidhaahno qof walba magaalada uu joogo ha ka kaco ha istaago siduu dhexda ugu xiran lahaa hooyooyinka dhiban caruurta dhiban abayaasha dhiban ee beledweyne iyo baydhabo iyo meel walba soomaaliya fatahaadaha ay ka jiraan aniga kacay markaa ku laabtay saaxiibaday inaan bilowno sidii kol hore noogala bartay inaan dariiqyada istaagno guryaha gargaraacno aan dadka wadooyinka u istaagno marka walaalayaal inagoo wada jirno aan u tarno aan u gurmano walaalaheen dhibaatadu saameysa ee beledweyne iyadoo kaash haddii la ururiyo sidoo kaleeto agab hu iyo wax kasta anagoo ku taageerana marka waxaan dhahayaa waxaan ka codsanayaa dhammaan cid kasta oo muslin ah dhalinyarada ee ugu horeeyo iyo qof kasta oo ma garanaysaa raba inuu wax la baxo inuu barnaamijkan ka qayb qaato gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda boosaaso cabdiraxmaan goohaad ayaa baaq u diray maamulada jaamacadaha dalka nafta oo la badbaadiyana waa muhiim beledka oo la badbaadiyana waa muhiim fariintaan cid walboo daawanayso ardayda jaamacadda boosaaso iyo jaamacadaha kaleba dadka shacabka ah dadka qurbojoogta ah reer puntland waxaa looga bartay reer boosaaso gaar ahaanba inaanu haaf milyan saddex beri ku aruurino walaalahan hiiraan waa noo baahan yihin hooyaa inoo baahan gabar baa inoo baahan caruur baa inoo baahan sawirada laga soo qaadaya runtii waa sawirro argagax leh waxaa la dareemayaa in madaxweynihii hiiraan uu biyuhu dhex ku dhex jiro in dhammaan beledweyne oo dhan ay qaateen daad sheekh daahir ow cabdi oo ka mid ah culamaa udiinka puntland waxa uu sheegay in masaajidada magaalada boosaaso qaybtood ay ka qayb qaadan doonaan sidii dadka loogu wacyigelin lahaa ka qayb qaadashada dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne dad walaalaheena oo soomaali ah oo walaalo nahay oo deris nahay oo maanta ka soo guuray guryahoogii iyo alaabtoodii iyo agabkoogii daadkii maaragtay soo galay baan maanta indhaha ku haynaa marka gargaarkaasi waa waajib qof kasta waxa waajib oo korka ka saaran wuxuu hayo inuu bixiyo watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alifm walcudwaan marka walaalihin wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ayla dhaantaas saasaan u jeedinaynaa khamiistana waxa weeye dadka waxaan u iclaaminaynaa inaanu galayno ma aragtay arrimahaas si fiican habeenka khamiista masjidu rawdah inta ka horaysana hadalkan aan sii jeedinayno waxa weeye hordhac aanu ula jeedno dadka muslimiinta oo dhan oo soomaalida meelay joogaanba waxaanu maaragtay ka dalbanaynaa in dadkaa la gargaaro gaar ahaan magaalada boosaaso oon joogno xoolaha lagu haysto iyo weliba tujaartii qaar baa nala jooga ganacsatadii waxaan u baahannahay inaan maaragtay iyo iskooleyda dadkao dhan tallaabadan ay dhallinyarada gurmadka ugu samaynayaan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli magaalada beledweyne ay ka taagan tahay barakac baahsan oo ay samaynayaan shacabka magaalada beledweyne kuwaasoo ka barakacay guryahooda yuusuf maxamuud v o e boosaaso
mar kale dhegeystayaal duhur wacana wanaagsan halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee v o a idinka imanaysa washington haatana boorama dhalinyaro kala duwan ayaa shaqooyinka ka soo bilaaba inta badan meelo hoose iyaga oo mustaqbalkooga ku gaadha qaybo kala duwan oo shaqooyin oo ay marba heer ka soo gaadhaan muxuyadiin cabdixaaji waa wiil dhalinyaro ah oo magaalada boorama ka soo bilaabay shaqada baalashka ama kaba casaynta isagoo haatanna ka iibsaday dhaqaale oo ka urursaday gaadhi nooca loo yaqaano bajaajta islamarkaana dhaqaale kala duwan haatan gacanta ku haya waxaana sida uu shaqada usoo bilaabay iyo weliba halka uu maraya uga warramay waryahayaga boorama haashim sheekh cumar good magacaygu muxiidiin cabdi xaaji waxaan joogaa magaalada boorama baalashka waxaan bilaabay anagoo yar meelaha labadii kun iyo koob iyo tobankii oon middo hoteres iyo suuqa intaan ka shaqeyn waxay ahayd laba sano halkan waxaan midda labadii kun iyo koob iyo tobankii waxaana iminka sameeyey ganacsi fara badan oo ka mid tahay inaan bajaajo iibsado haddana bajaajo markay shaqaysay oon kasoo saaray lacag inaan adhi geliyo lacagtii baalashkiiyo dee lacagta bajaajo oon isku daro inaan ka sameeyo adhi fara badan adhigana soo iibsado oon kadibna siibiyo oon ka ganacsado markaad lacag ka heshay baalashkii ayaad isku dayday inaad ka iibsato bajaaj bajaajkii markaa aad iibsatay may kuu shaqaysaa hadda mise ma shaqayso waa shaqaysaa waxay soo saartaa toban dollar bajaajka markaa ma adaa ku shaqeeya mise cid kale ayaa ku wada mid cid kale ka shaqaysa oo wadda oo anigu waxaan wataa shaqadeedii awal baan ka iibsaday bajaajo oona baalash counteres dhexdiisa inaan ka dhex baalasheeyo iyo shaqooyinka kale adhiga inaan anigu shaqooyinka adhiga iyo dilaalinta iyo adhi inaan soo iibsado ka shaqeeya iyo baalashka bajaajan baa wado lacagta yoomkunba habeenkii keena habeenkii muxuu kuu keenaa ninka kuu wada bajaajtu intee lacag ayuu kuu keenaa wuxuu keenaa habeenkii toban doorar markuu lacagtiisa uu ka soo shaqeeyo barkiisa ka qaato iyo shidaalka toban door baa aniga masaariifta keenaa goormaad bilowday shaqadan iibsiga adhiga iyo iyada lafteeda iibsiga adhiga waxaan bilaabay ilaa imika sideed tobankan wadaa waa hawl iyadan iska fiican adhiga intaan soo iibsado marba toban ayaan haddana shanta naaxda maaha shanta kale siiibgeeyaa shanta kalena waa naaxiya adhiga ayaa kaa iibsada yaase kasoo iibsataa saylada dadkaa jooga ee hiliblayaashan marna ka siibiya marna dadkan baadiyaha ka keeno baan halkaa saylada kasoo iibsada maxaa macaasha ee aad ka heshaa markaasi adhiga aad iibinayso ariga kolba si kolkaan soo siistamka matalan lix boqol oo bir intaan soo siisto ayaa marka dambe kun siiya calafka ay cunayaan xoolahaasi xaggeed uga keentaa calafka waxaan sameeyaa beer yar baan sameeyey iminka guriga ku dhex taalla oo jago weyna halkaanbay iyo cawska uga baxa waxay daaqaan seerihii baagteeda ilaa seeraha ilaa beerta aanu sameeyo oo nu ooday beer weyn beertaanbay markaa iska daaqaan yaa ilaaliya markaa adhigaasi intaad adigu aad shaqaynayso eed baalashka ka shaqaynayso yaa kuu ilaaliya adhigaasi waxalaaliya kuwa walaalanahay iyo kuwa yaroo adeeranahay guriga joog
ma ku jiraan xoolaha si aad imika soo iibsanayso qaar sii dhaldhala oo kuu tarma oo marka ay bataan kabacdi aad sii iibinayso aad jeceshahay way jiraanoo mar walba xusiibsa kuwa dhalaya ama kuwa dee dhow kuway dhalaanna markay imanka weynaadaan iyadan siibiya ta weyna dhasha kuwa yarana waa naaxiya markaaba iyaga dib u siibiya adigoo wiil dhallinyara oo daayar oo ka shaqeeya baalashka inaad xoolo iibsato oo dib u sii iibiso iyo inaad bajaaj samayso yaa kutusee kugula teliyey way jiraan dad badan oo ila taliya sida dadka gobolka awdal doctor saalax nin la idhaahdo iyo dad kale aqoonyahanay oo gobolka awdal jooga oo yidhi businesska ood samayn karaysaa kolba dee kolba waxaan sameeyo kolkii bataatan sameeyo haddana waxaan yidhi fikir kale kusoo dar ood adigoo shaqadadii baalashkii wada fikir kale inaad soo abuurto waxaan sameeyey la saddex neef inaan mar soo iibiyo haddana markaan ogaaday inay tarmayaan oo la iibin karayo macaasho ka soo baxayo ayaan kolba toban ka dhiga ama shan neef ganacsiga aad ku jirto ee aad ka bilowday baalashka ma korayaa mise halkiin buu ila taagan yahay baad is leedahay mise waxbaa kolba ku beeraya waa wax kolba kabcaya uu soo biiraya kolba dee kolkaad fikirtood fikir soo kordhiso lacag kaa soo gasho dhaqaalihii waxaad sii abuuraysaa maskax kale iminkana waan rajeynayaa shaqooyin kale oo fara badan inaan soo daayo sanadkan ama laba sanadka dambe wax kaloo cusub
adiga maalintii markaad ka shaqaynayso baalashka amase casaynta kabaha maxaa maalintii kaa soo galaa yoomkii imsaa kusoo gasha yoomkii mar toban doolar markaan ugu badanhay toban doolar baa soo gala markaan ugu yarahayna shan doolar
imsaad dhigaal u dhigataabaa is leedahay yoomkii ee kuu noqonaya lacag kuu dhigaala oo aad ganacsi amase hal abuur kale aad ku samayn karto waxaan dhigaa maalin kasta yoomkii toban doolar ama toban doolar baan dhigaa ee bataata shantan kale baalashkii kasoo baxdana reerkan ku daberaa iyo waxaan xoolaha siin
kaasi wuxuu ahaa muxiyidiin cabdi xaaji oo ah wiil baalashlaa oo ku nool magaalada boorama islamarkaasina baalashkiisii uu bilaabay labadii kun iyo koob iyo tobankii ka sameeyey ganacsiyo kale haashim sheekh cumar good v o e boorama markana dhegaystayaal dhinacii suugaanta haye shirwac maxaa noo haysaa heesihii falastiinay waxaynu adiga iyo aniga iyo dhegaystayaashuba ku wada nasan doonaa heesta muna iyo weliba guuladsinba
nafteeda nafteedii inudaha beerkiyo jirhka dhashee nabi yuusufe markaan ku helaa nasto karaystani taaqade muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii habeerkiyo jidhka dhashii nabi yuusufey markaan ku helaa nastoogo karaystani taaqadee niyadiya qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo laha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho niyadiya qalbigiiyo bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo waha waxa dumar facaya nabadiinaanidhe waxa noloshaydaho noloshaydaho dhalanka nafbaad tahay naftayda naafowde hadday marweydo nasiibkii ka bada xiska noole waxa noloshaydaho waxa ifacaashaquu hanuuro hanaaxsidii dhallaanka ha ifacaashaquu hanuuro hanaaxsidii dhallaanka waxa ifacaashaquu hanuuro hanaaxsidii dhallaanka ha ifacaashaquu hanuuro hanaaxsidii dhallaanka ha ifacaashaquu hanuuro hanaaxsidii dhallaanka ha ifacaashaquu hanuuro hanaaxsidii dhallaanka ha ifacaashaquu hanuuro hanaaxsidii dhallaanka ha ifacaashaquu hanuuro
ha ifacaashaqu ha nuuro ha naaxo sidii dhallaanka waa codka fanaanka guuleed simba iyo weliba heestiisii muna haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade iyo weliba nuur bukhaari
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aana ku bilaabo habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa u soo baxday ciyaaraha kama dambaysta ee horyaalka qaaradda yurub kadib markii habeenkii xalay ahaa bareja labiyo labaah ku celisay kooxda bayer munich walow kooxda bayer munich ay fursado badan heshay oo goolal ku dhalin kartay haddana goolhayahooda ayaa ka heliyey kadib markii kubad uu qaban karay ay daba martay islamarkaasina uu shabaqa ku hubsaday ciyaaryahanka karim benzima oo habeenkii xalay ahaa labada gool kooxda real madrid u dhaliyey hase ahaatee caawa ayaa kulan adag waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo roma waxaa lagu kulmayaa gegida olombic stadium ee magaalada rome lugtii hore labadan kooxood waxay ku soo kala baxeen shan iyo laba oo kooxda roma lagaga soo badiyey haddaba kulanka caawa suuragal ma tahay kooxda kubadda cagta ee roma inay saddex gool ka timaado mase laga yaabaa liverpool inay xajisato goolasheeda oo ay ka wanaagsato barcelonadii halkan laba toddobaad ka hor lagu dubtay arrimahaasi ayaan jeclahay inuu ila falanqeeyo saaxiibkay nuur bukhaari oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o e da oo barnaamijka marti ku ah ee nuurow caawa rooma maxaa laga filayaa garoonkeeda waa mahadsantaha mascado wax kasta waa la fili karaa ciyaarta caawa sida aan ognahay roma kooxda barcelona ayay si lama filaan ah uga soo badisay dad badan ma filayn in ay sidaas samayso marka liverpoolna waa laga yaabaa inay badiso romana waa laga yaabaa inay badiso laakiin waxay ila tahay mascadow in roma aysan ku celin karin wixii ay ka dhigtay olombico dhowaan markii ay barcelona saddex gool iyo eber ay kaga badisay sababtoo ah liverpool ayaa og wixii ay roma ku dhigtay barcelona marka liverpool ayaa waxaa la leeyahay waxay ku soo geli doonaan iyada oo aad isaga ilaalinaysa in goola laga dhaliyo waxaana ognahay in liverpool ay wadato shan gool marka aad ayay uga adkaan doontaa mascado roma inay caawa goolal badan keento laakiin nuurow kooxda liverpool marka la eego ciyaartoydeeda ee weliba difaacooda laguma yaqaano difaacid wanaagsan waxaadna ku garan kartaa labada gool oo laga soo dhaliyey waxay ahaayeen laba gool oo difaacooda qalad ka yimid lagaga dhaliyey garoonkaad ogeyd ee olombica stadium oo aada u weyn taageerayaashii aad ogeyd ee roma iyagoo weli xusuusta guushii ay ka heleen barcelona ma isleedahay kooxda kubadda cagta ee liverpool weerarada zeko iyo wiilkii reer masar ee dhalashada talyaaniga ee qaatay al-sharaawi inay celin karayaan liverpool oo ciyaarta kama dambaysta u soo gudbi karaan mascado horta roma waxaa dhabarjab ku ah inuu ka maqan yahay laacibkii reer argentiin ee garabkan uga ciyaaray roma ninka la yidhaahdo biroti marka taas ayaa laga yaabaa in ay waxoogaa jab ku noqoto waxaa kaloo ka maqnaan doona oo dhaawac ah isna strudman ninka la yidhaahdo oo ka mid ah lafdhabaradeeda dhinaca qadka dhexe marka waxaa laga yaabaa in ay saamayso labada dhinacba cidda gool ku hormarto waa taqaanaa mascadoo tartankan hal gool oo lagaa dhaliyo ama lagaaga hormaro ayaa culayskiisa iskaleh marka haddii roma ay gool ku hormarto iyada oo kaashanaysa jamaahiirteeda iyo taageerayaasha xoogga leh ee garoonka olombica soo buuxin doona waxaa laga yaabaa in ay qalqalgeliso ciyaartooyda liverpool taasna waxaa cagsu ku ah siday ila tahay haddii liverpool ay gool keento roma niyadda ayaa ka jebi doonta waxaana laga yaabaa sheekadu markaas waa galab waa gartay haddii aynu ugu dambaynta eegno kooxda kubadda cagta ee real madrid way soo gudubtay oo banaanka ayay taagan tahay magaalada kaif ee waddanka ukraine bay sugaysaa ciddii labadan ka soo baxday inay kula ciyaarto bishan dhammaadkeeda marka yaa u daran real madrid inay ku soo baxdo oo ay isarkaan ciyaarta kama dambaysta ah yaase fursad haysta real madrid ka badinka
sida aan ognahay real madrid ma ahan mascado riyaashi la yaqaanay labadii sano ee lasoo dhaafay koobka qaaday horyaalka sbain kaalinta ay kaga jirto waan ognahay in booska saddexaad ay kaga jirto oo dhibco badan ay kaga sarreyso barcelona marka su-aashaada marka aan usoo laabtay jawaabteeda liverpool haddii ay soo baxdo waxaa dhici karta in real madrid goolal badan loogaga badiyo sababtoo ah dhalinyarada weerarka uga ciyaaro sida maxamed salaax iyo maaragtay firmino iyo mane waa dhalinyaro aanan la celin karin oo goolal badanna ka dheliyay horyaalka premier league dhinaca romana haddii ay dhacdo inay soo baxdo dabcan waa taqaanaa final waa kulan wax walba laga fisho waxaa dhici karta inay iyaduna badiso marka mar walba waxaa ii muuqata in koobkan kooxaha roma ama liverpool mid ka mid ah uu aadi doono aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal xubintii ciyaarahuna waa nagaynta waxaa ila falanqaynayey nuur bukhaari tan iyo kulan dambe waa masxadoydale sidaa iyo nabadgelyo
ciyaarihii maxamuud mascade iyo nuur buqaari aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii sugaanta cabdicasiis iskalaaji iyo nimcadareen codkooda macaan ayaanu idiin soo qabanay
wadnaha kalgacaylku tago daranaha beerka nugul nafti doonaysa ruux mid kalegeeda waa uma noqode nimcay dumarkaa calmaday calmaday
qofku daashado jacayl ileen damqashadu ku badan aanu dad la joogayaan dareema wehela'aan markaad iga durugsan tahaye
wadnaha kalgacaylku tago daranaha beerka nugul nafti doonaysa ruux mid kalegeeda waa uma noqodeen nimcay dumarkaa calmadaye
qofku daashado jacayl ileen damqashadu ku badan aanu dad la joogayaan dareema wehelaan markaad iga durugsan tahay
yartahaan ku ducaystay gayaanka ka doorbidahay duugii noloshayda iyo nimcay dawadayda noqow nimcay dawadayda noqow
dunida dunida inta wiil ku nool markii ragga la isku daro midkan dunta kaga xidho naftayda daryeel u noqo naftayda naftayda daryeel u noqo
yartahaan ku ducaystay gayaanka ka doorbidahay duugii noloshayda iyo nimcay dawadayda noqo nimcay dawadayda noqo
dunida dunida inta wiil ku nool markii ragga la isku daro midkan dunta kaga xidho naftayda daryeel u noqo iskala jiyow naftayda daryeel u noqo
ano ano tarsiixdibay dabaylu igu dhacaan socdaada igu bannaan dabiicadda gobaanimiyo dadnimadan dadnimadan kugu jeclahay
dhirtooda ogowday baan haddaanay ku daawanin ishayda diraacu tahay xareedda cirkoodadaan daraadaha daraadaha oomanahay
ano ano tarsiixdibay dabaylu igu dhacaan socdaada igu bannaan dabiicadda gobaanimiyo dadnimadan dadnimadan kugu jeclahay
dhirtooda ogowday baan haddaanay ku daawanin ishayda diraacu tahay xareedda cirkoodadaan daraada daraadaha oomanahay oomanahay
dareenka xaggaaga jira indhaha dooqoodi raba dantooduna aragtidiyo adiga dimadaada tahay dhankaaga ka daadee dhankaaga ka daadihii waa codadka fanaaniinta nimcadareen iyo cabdicasiis kalaaji dhegeystayaal waxay gabagabo waaya idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta walaalkiisa wada jireeda kala socodsiinaya falasiin axmed iimaani anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacadda afarta galabnimo isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
dareenka xaggaaga jira indhaha dooqoodi raba dantooduna aragtidiyo adiga dimadaada tahay kaga kadaade dahe
waxaa i dirqiyey kalgacal agtaaduu igu dabraday maydu waa u daran tahay dabuubta wanaagsanyo hayay dawadeedu tahay
miyaad daraleogtahay inaad dumarkaaga go'ay